فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysiyada oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa sagaal iyo tobanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada qodobada caawa oo khamiis ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah in ka badan boqol iyo labaatan askari oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaaladii maanta ka dhacay degmada aadan yabaal iyo duleedkeeda war-saxaafadeed ka soo baxay taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaad dhegaysan doontaan inshaa allah muuqaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku sugan degmada aadan yabaal oo la baahiyey iyo sidoo kale alkataayib al ikhbaariyi ah oo faafisay muuqaalka weerarkii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen degmada masaajid caligaduud ee gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha dowladda federaalk oo qiray in looga itaalroonaaday dagaaladii maanta ka dhacay aadan yabaal mid ka mid a odayaasha taabacsan dowladda federaalk oo sheegay in meydadka askarta dowladda federaalka ay bilqan yihiin degmada aadan yabaal waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan oo bogaadiyey la wareegitaankii aadan yabaal geesta kalena ka warramay dagaaladii maalmahan ka dhacayay deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan dowladda federaalk oo kaalmaha ugu hooseeya ka gashay qiimeyn caalami ah oo lagu sameeyey milatariga boqol afartan iyo shan dal xubnihii wararka caalamka iyo caafimaadka ayaan ka marnaynay ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuwaxa waraysiyada السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka in ka badan boqol iyo labaatan askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaaladii cuslaa ee maanta ka dhacay degmada aadan yabaal iyo duleedkeeda muxsin xasan ayaa inoo akhrinaya war-saxaafadeed ka soo baxay taliska milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo lagu faahfaahiyey dagaaladaas bayaanka ka soo baxay taliska ciidan ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee looga hadlay dagaalka saaka ka dhacay degmada aadan yabaal ayaa waxaa lagu bilowday sida tan mujaahidiinta oo la wareegay aadan yabaal iyo yosooman siddeed iyo tobanka shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada dhanka kalena waafaqsan lix iyo tobanka abriil sannadka labada kun shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay saakay oo arbaco ah weerarro cagmarin ah ku qaadeen saldhigyadii ay cadowga murtadiinta ah ku lahaayeen duleedka iyo gudaha degmada aadan yabaal ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe weerarrada oo bilowday salaadii subax kadib ayay mujaahidiintu dhowr jiha kaga qaadeen ciidamada murtadiinta ee cadowga ku ah shareecada islaamka saldhigyada cadowga ay mujaahidiinta weerareen ayaa ahaa toban saldhig oo ku yaala duleedka iyo gudaha degmada ayna degganaayeen maleeshiyaad kala duwan oo ashahaadala dirir ah kuwaasi oo ay tiradoodu ahayd qiyaastii laba kun iyo shan boqol oo askari dagaallo xooggan kadib mujaahidiintu waxay allah fadligiis cagta mariyeen dhammaan saldhigyadii cadowga waxayna si buuxda oola wareegeen fariisimayaashii murtadiinta iyo guud ahaan degmada aadan yabaal ciidamadii cadowga islaamka ahaa ee uu hogaaminayey murtad odawaa yuusuf raage ayaa si habqan ah ooga cararay saldhigyadooda waxayna ku kala firxadeen dhulka baadiyaha ah ee duleedka aadan yabaal inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladii maanta ka dhacay degmada aadan yabaal iyo duleedkeeda lagu dilay konton iyo shan murtad oo intooda badan bakhtigooda looga cararay goobaha dagaalka waxaana lagu dhaawacay toddobaatan iyo kow kale cadowga lagu dilay dagaaladii maanta waxaa ka mid ahaa saraakiil lafdhabar u ahaa dagaalka shahaadaladirinimada ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiintu ku soo qaadeen ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah mujaahidiinta ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay hub gaadiid dagaal saanad iyo maxaabiis laga qabtay cadowgii lagu jibiyey dagaalka aadan yabaal dhanka wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay la wareegeen deegaanka yosooman ee bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kadib markii halkaasi ay ka firxadeen maleeshiyadii murtadiinta ahaa ee maalmihii lasoo dhaafay dagaalka shareeca la dirirka ah ka waday nawaaxiga deegaanada aboorey iyo yosooman taliska ciidamada mujaahidiintu wuxuu u mahad celinayaa allah subxaanahu wa tacaala kadibna wuxuu bogaadinayaa howlgallada ay geesiyada towxiidka ka wadaan wilaayaadka shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan kuwaasi oo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaanno ay cadowga xoog ku haysteen dibna loogu soo celiyey xukunka shareecada islaamka waxaan si gaar ah u bogaadinaynaa ciidankeenna halyeeyada ah ee maanta xoreeyey degmada aadan yabaal iyo deegaanka yosooman kuwaasi oo cashar u dhigay murtadiintii duulaanka ku ahaa shareecada allaah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xoraysa gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkeedii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga oga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
sidoo kale waxaa la baahiyey muuqaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku sugan degmada aadan yabaal iyadoo sidoo kale alkataayib al akhbaariya ay faafisay muuqaalka weerarkii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen degmada masaajid caligaduud ee gobolka shabeellaha dhexe mahad cubeyd ayaa ka waramaya waad mahadsan tahay moxamed cali aadan muuqaalo dhowr ah ayaa maanta la baahiyey kuwaas oo ku kala saabsan ee dagaalkii ka dhacay ee degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe iyo sidoo kale ee masaajid cali gaduud haddii aan ku horumarno ee dagaalka ka dhacay degmada aadan yabaal muuqaal kooban oo maanta lasoo duubay islamarkaana galabta la baahiyey ayaa lagu arki karaa waxyaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin gaadiidkii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen dagaalkii saakay ka dhacay degmada aadan yabaal iyo sidoo kale mid ka mid ah saldhigyadii ugu waaweynaa ee ay ciidamada dowladda federaalku ku lahaayeen degmadaasi sidoo kale ee gudaha degmada aargada magaalada ayaa ka mid ah waxyaabaha muuqaalka lagu arkayo haddii aan ku bilowno gaadiidka ee muuqaalkan lagu arkayo waxay kale yihiin gaadiid nooca xamuulka ah oo sidoo kale ay u taqaano ee soomaalidu biijiiga oo ciidamada lagu daabulo iyo booyad iyo sidoo kale gaari cabdibile ah oo uu ku xiran yahay mid ka mid ah qoryaha darandooriga u dhacaa haddii aan ka hadalno saldhigga lagu arkayo muuqaalka waa saldhig aad u ballaaran islamarkaana ee difaaci waaweyn lagu wareejiyey saakay ayaana ku sharaxnay tebintii tooska ahayd ee ka baxaysay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan gudaha degmada marka loo yimaado ee bartamaha magaalada oo ay ku taallo argada ee waxaa ka taagan raayada towxiidka mid ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ayaana halkaasi saaran oo raayada towxiidka ka babinaya sidoo kale waxaa isla argadaasi laga dejiyey islamarkaana muuqaalka lagu arki karaa sawirka ee xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk oo dhulka lagu tuurayo islamarkaana ee toorey lagu kala goynayo sidoo kale isla muuqaalkan waxaa lagu arkaya oon idinka hilmaamay gaari booyad ah oo isaguna ah ee nooca ciidanku isticmaalaan rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dusha sare ka saaran islamarkaana ka dulbabinaya raayada towxiidka gudaha degmada waxaa sidoo kale lagu arkayaa ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo isku fidiyey haddii aan halkaasi uga gudubno ee muuqaalka ka imaanaya degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe waxaan markan ee sharaxaad kooban ka bixinaynaa isagana muuqaalka ee ay alkataayib al ikhbaariyah baahisay islamarkaana ku saabsan dagaalkii cuslaa ee ka dhacay ee degmada towfiiq ee gobolka shabeellada dhexe dagaalkan oo sida horeyba ay dadkuula socdeen ahaa mid aad u culus islamarkaana jihooyin kala duwan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay uga qaadeen saldhigyadii ciidamada dowladda federaalka ee halkaasi ee ku yiilay ayaa soo bandhigayaa ee habkii uu dhacay dagaalka sidii uu ku bilowday iyo ugu dambeyn sidii uu kusoo gabagaboobay ee inta la daawanayo muuqaalka waxaa la arki karaa meydad ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo bilqan gudaha magaalada iyo sidoo kale ee shan maxaabiis ah oo ka mid ah askarta dowladda federaalk oo lagu qabtay ee dagaalkii ka dhacay masaajid cali gaduud mid ka mid ah maxaabiistan ayaa fariin u diraya askarta kale ee ay suuragal tahay in dowladda federaalku ay ku soo qalado ee dagaalka ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab
askartayda soomaaliyeedey waxaan baaq idin dirayaa cashii maxamed ilmihiisa dalka ma u joogaan dibidduu geystay wuxuu adeer u ahay xataa ma joogo wuxuu asi dhal iska dhaafay anaga anagoo raallinaa laga ahaynaa soo qoran ciidanka haddana maanta waalidiintan dhaleen waxay ku sugan yihiin ilaaha og idinkana saasoo kale le aad tihiin hooy iyo aabbaa idin dhaleen aa dhib kastana niga soo mareen baahi badanaa ni laga soo bixiyey weji badanaa ni laga soo baaniyey cashii maxamuud yo idin ajarin qof idin qasboysa male ciidankiina si toos aaga tagee xamaali noqda ama hooyadiin aabbihiin lugaha ugu dhaqa intaa wax kale inta qabo laheedeen intaasaa idin leeyahay dhallinyarada soomaaliyeedii xashii maxamuud niyo idin ajarin waa idin salaama ah sidoo kale mid ka mid ah ee saraakiisha mujaahidiinta ee hogaaminayay dagaalka ka dhacay masaajid cali gaduud ayaa isaguna ee muuqaalka ka soo muuqanaya isaga oo ka hadlaya ee dagaalkii ka dhacay ee masaajid cali gaduud alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa man amina bacda ilaah subxaana watacaala ku mahadsan maanta waxaan dhex taagannahay degmada cali guduud oo cadow wax in badan ku sugnaa ilaah subxaana watacaala ku mahadsan roob iyo nimco ayaan haysannaa ninkala dhihi jiro waa kaa cadowga ilaahay maantay kutubka ilaahay dhibi jira bartaasoo fadhiya ayagoo maxabiis ay bartaas fadhiyaan alxamdulilah ilaah subxaana watacaala wax badan inaan u mahad celino mujaahidiinta waxaan leeyahay kulligood inta la jira meel walba ku sugan yihiinba ilaah subxaana watacaala ha u mahad celino gaalo way jabtay maantay waxaa la rajaynayo oo laga dhex marayo waxay tahay soomaaliya oo dhan kutubka ilaah subxaana watacaala in lagu xukumo dawaaqiidka iyo dastuurka iyo baktigan inuu ka suulo insha allahu inta aan ka gaaraynana labada ixdal xusnayeenka laga sugi doonaa insha allah inaan shahiidno gebigan aa baabaanayno kutubka ilaahay shaqeeyo kutubka ilaahay lagu xukumi doonaa raas caseer iyo raas gabuul inta udhexeedana kutubka ilaahay lagu xukumi doonaa ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu naga dul qaado allahu akbar walilaahi alxamdu walilaahi alcizatu walirasuuli walilmu'miniina walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun ee si guud muuqaaladan ayaa noqday kuwa saameyn aada u weyn ka dhaliyey baraha bulshada siiba kan laga soo duubay magaalada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe waxaana daawaday muuqaaladan kumanaan qof islamarkaana aragtiyo kala duwan ka dhiibtay geesta kale madaxweynaha dowladda federaalka ayaa qiray in looga itaal roonaaday dagaaladii maanta ka dhacay degmada aadan yabaal xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalk oo goob madalah ka hadlayay ayaa waxa uu qiray in looga guulaystay dagaaladii maanta ka dhacay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe jabkii xoogganaa ee ku gaaray degmada aadan yabaal ayuu ku sifeeyey xaalad dagaal ayna wax iska caadiya tahay in mararka qaar la ciirsado dowladdiisa dagaalka al-shabaab laba arrimood af soomaaliga ma kala kasi sida lagu dhaho laakiin afafka ajnabiga waa leeyihiin waa dagaal marka la yidhaha annaga dagaalaa dalka ku jira mugaan dhahno macnaheedu waxa waa we are in war af ingiriisiga haddaan aadno laakiin saakay meel waxa ka dhacayaa it's a battlefield waa meydaan waa goob dagaal waa goob dagaal sax af soomaaliga saxda waa goob dagaal iyo dagaal dagaal guudaan anaga shabaab kula jirnaa all over the country meesha hadda awood saara dagaalkaas guud laakiin maxaa dhacayo goob dagaal maalinaa lagu riixaa maalinaad wax riixee maalin waa lagaa waa lagaa adkaanaa maalin waa adkaanay maalmaha isdaba socdaa lagaa adkaanaa maalma isdaba socdaa adkaanay laba sano oo lasoo dhaaf laba sano oo hore oo isdaba tiilay ayaan ayaan adkaanay oo aan daba soconay marka ma marka qaarkood in anaga nalaga adkaado nalasoo daba kacaayo taas macnaheedu ma ahan dagaalka waa lagu fashilay dadka marka dadka u tusaayo dagaalka waa lagu fashilay xaggay ka dhacday shabaabaa cir ka maray inta ka baxay ciidan ma jiro ciidan maxaanku irahdaa dagaalamo ma jiro ciidamada waa kala yaaceen way u kala yaaceen meesha waa la qabsaday addeedaa askari ma ayno wax dagaalamaya oo laga qabsaday oo joogay mid ka mid a odayaasha taabacsan dowladda federaalk ayaa waxa uu dhankiisa sheegay in meydadka askartooda uu daadsan yahay degmada aadan yabaal odaygan oo lagu magacaabo maxamed ayaa isagoo ka hadlayey shir ay odayaal taageersan dowladda federaalka ku yeesheen magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in meydadka askartooda uu bannaanka yaallo isagoo ula jeeday askartii iyo saraakiishii lagu xasuuqay dagaaladii maanta ka dhacay degmada aadan yabaal saaka maydkaynaa bannaanka yaalla waa ogsoontihiin annaga saaka maydkaynaa bannaanka yaalla waa ogtihiin waxaa meesha ka socda aadan yabaal waxaad ka socdaad ogtihiin aboorrey waxaa ka socdaad ogtihiin maalinaa laysu baahan yahay ee maalintii la arka laysuma baahna maalintii laysu baahnaay saaka taaganta shalay shirka aniga waa joogay waa buuxay marka hal kursi oo bannaan ma lahayn maantane kuraastii waa boqolkiiba afartan waa bannaan tahay kolay sababtaas meesha ka timid hadda koley ma tilmaami karo shaloo dhan shirkayaan la siyaasadayna lagu haya waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan sheekhu guuleed abunabhaan ayaa waxa uu bogaadiyey la wareegitaankii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee degmada aadan yabaal isagoo geesta kale ka hadlay dagaaladii maalmahan ka dhacayay deegaanka aboorrey ee gobolka hiiraan waxaa waaliga waraysigan la yeeshay warbaahinta islaamiga ee al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا شيخ قوليد أبو نبهان كسودو إذاعة إسلامية الأندلس
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودوها بشيرو إذاعة أندلس وكلها أدبان إذنكم هذا علينا إذاعة الأندلس آه، شيخنا مدلب أسبوع حريرة دقال أيا كالسعودي ديغان كأبوري أو كترسن ولاية إسلامية هيران وعد مسؤولك كتهاي سيدي وحوقد عين هالكاسي الحمد لله رب العالمين القائل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم أولا الله سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله وأنو مهد علينا نعمك ونوغلي بعد حمد الله سبحانه وتعالى إنت أنا أقلين بشير سؤاش أدويدي سجوابتي دوحان ربائنا بوغاديو آه، خيركي فراها بدنا النصر وينا ما تدعي ilaahay ku galladaystay mujaahidiinta ku sugan wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe cadowgii tirada badnaa lasoo xashdiyey dhinacyada kala duwan laga keenay magacyada badan loo bixiyey lagu soo ururiyey degmada aadan yabaal oo ilaahay maanta jebiyey baan awalan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahad celinayaa mahadinta alle kadib ragga hawshaa qabtay ee ilaahay gacmahooda ku cadaabay cadowgaas meesha lagu soo xashdiyey ilaahay diintiisa iyo shareecadiisa iyo raayatu tawxiid inay baabi'iyaanna goobta u joogay acraadda iyo sharafta dadka muslimiinta inay baabi'iyaan meesha u joogay ummaddan diinteeda iyo adduunyadeeda intuba inay fasaadiyaan meesha u joogay murtadka weyn xasan guurguurta iyo ciddii la xeellaba ay meesha ku ururiyeen cadowga sare oo caalamiga ahna uu qeybta ka ahaa ilaahay igii jebiyey baan u mahad celinaynaa uma walaalaha mujaahidiinta ah oo arrintaa ilaahay gacmahooda ku cadaabay ilaahay subxaana watacaala gumadahooda qalbigoodaba sugay toogtooda sugay waa u mahad celinaynaa waa barnaamij weyn oo mudan in la xuso waa barnaamij taariikhda geli doona oo ay dadka muslimiinta ihi xusi doonaan gaar ahaan muslimiinta ku sugan bariga afrika ay xusi doonaan waxaan kaloon bogaadinayaa wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe hogaankeeda oo u sarreeyo walaalkeen sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade waxaan leenahay waxaan kula wadaagaynaa nasriga ee guusha ilaahay gacanta idin geliyey in cawa maqarkii wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ay ka taagan tahay raayatu tawxiid ayna u diyaarsan tahay in lagu maamulo sharciga ilaahay waa idinkaga mahad celinaynaa guud ahaan muslimiinta meesha ku nool oo ugu horeeyo mas-uulkooda ama waaligooda intaasaan marka hore u rabay inaan hormariyo ama su-aasha aad weydiisay jawaabteeda bashiirow dagaalka laba usbuuc keliya ma socone muddo dheer buu socday xilligii ilaahay subxaanahu wa tacaala aadam uu abuuray oo ibliis aan isfara saarnay iyo maanta dhexdooda dagaalka waa uu socday ee wakhtigeennaan dhowna waa uu socday annagu waxaan nahay xarako islaami ah oo doonaysa in la tadbiiqiyo sharciga ilaahay ee waxa ka soo haray oo dhanna ee meesha ay ka baxaan sida allaba uu yidhi subxaanahu wa tacaala waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah ee ujeedka iyo qasadka annagu aan wadnay intaasay ahayd cidda naga soo horjeedana waxay ahayd cid doonaysa in ilaahay nuurkiisa la damiyo ilaahayna waa diiday in nuurkiisa la damiyo diintiisa iftiinkiisa ay damaan dagaalka marka dagaal sidaa muddo dheer buu ahaa ama maalmahan kooban oo hadda aad xustay dagaalka wuxuu ka socday deegaanka aboorre iyo duuleedyadiisa meesha waxay kusoo xashidiyeen cadowgu ciidan aad u tiro badan oo magacyo kala duwan sidii aan kuwii horeyba u xusay aan u sheegay ayaguna sida ahaa cadowga caalamigana cirka uu ka taageerayey wixii meeshaa lagu xashdiyey oo tirada badnaa ilaahay subxaana wa tacaala mujaahidiinta wuxuu u sahlay in meesha ay kala wareegaan deegaanka lagala wareego kadibna xashdi kale oo tiro badan bay sameeyeen waa kuwa isa soo qaadqaaday ilaahayna meeshaasu ku cadaabay abooreyna cawa waa meel xur ah oo shareecada ilaahay iyo raayatu tawxiid ay ka taagan yihiin kitaabka allah in lagu maamulo qorshaheedu yahay sheekh guuleed cadowga duulaanka ku ahaa deegaanka muxuu ahaa muxuuse qorshihiisu ahaa
qorshahooda sida aan xusay bashiir waxay ahayd allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay waxa cadowga ay doonayaan dadka ilaahay ka soo horjeeday iyo waxa dantooda ay tahay oo ibliis uu horkacayo mar walba qadiiman waxadiian waxa ay doonayaan waxay ahayd in ilaahay nuurkiisa la damiyo iftiinkaas iyo shareecadaas alla la baabi'iyo tadbiiqa sharciga ilaahay la baabi'iyo gabdhaha xijaaban la waayo dadka ay akhlaaqda islaamigaho maanta daahirkaho bannaanka taalla la waayo in la waayo kitaabka ilaahay cid isku dhaqdo oo muslimiin ah oo ilaahay u tukato ujeeddadooda waa intaas cidda ayagoo ay horseedayaan oo ay hor socdaanna oo gadaal u fadhidana waa ibliis iyo inta uu ku shaqaysto waa gaalada caalamiga ah kuwooda cadcad iyo kuwooda madmadowba waa barnaamij marka lagu doonayey in shareecada lagula diriro ujeeddo kale ma jirin waa tahay maxaa khasaaraha oo cadowga ka soo gaaray dagaaladii halkaasi ka dhacay saan isla wada ognahay mudduu dagaalka socday baan muxuu ahaa ka yarayn usbuuc ku dhow buu dagaalkaasi socday ilaahay subxaanahu watacaala nimankaas naf iyo maalba dhib weyn buu ku gaarsiiyey waxay ku waayeen dad madaxay ku waayeen waxay ku waayeen askar bay ku waayeen anwaac kala duwan oo ilaahay shareecadiisa la diriraysa baa meesha ku baxda tiro badan hadday tahay kuwo aakhiro aaday oo wixii ay ayagu kasbadeen ilaahay la hortagay iyo hadday ay tahay kuwo dhaawacmayba dadkaasu meeshaasu dhib badan baa ku gaaray saraakiil tiro badan oo micno weyn ugu fadhidayna way ugu baaba'een xitaa bashiiru meesha waxaa ku tegey oo aan xogaal u nahay kuwo dibadda ka yimid oo hankooday ujeedkooda ay ahayd igu sawir meesha inay u tagaan oo ay caalamka wax ugu urursadaan ayaa meeshaa ku tegey waxay ahayd marka aboorey goob lagu baaba'ay ilaahayna subxaanahu watacaala mujaahidiinta nasir ku siiyey cidda kasoo horjeedayna waxaa ku gaaray khasaare aan la soo koobi karin oo aan la xadidi karin hadda yaa ku sugan sheekh guuleed deegaanka aboorey ee dhaca duleedka degmada buulaburda ee walaayada hiiraan bashir galabta aan wada hadlayna aboorey raayatu tawxiid baa ka taagan ilaahay subxaana wa tacaalana mujaahidiinta nasir buu siiyey maanta mujaahidiintu deegaan hor leh oo isla walaayada hiiraan ka tirsan ayay cadowga ka xoreeyeen maxaad nooga sheegi kartaa deegaanadaasi bashiirow mujaahidiintu waxay ku socdaan khudo haabita ah oo musbaq ah oo horey loo qorsheeyey sidii loogu qorsheeyey bayna u socotaa ilaahay subxaana wa tacaalana way kaashadeen oo way isku dhiibeen ilaahayna waa kaalmeeyey markay alla isu dhiibeen yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru llaha yansurkum markay alla subxaanahu watacaala u run sheegeen oo ay u tadaruceen oo ay gacmaha u hoorsadeen oo nicamka iyo khayrka uu siiyey ay kaga shukriyeen oo asaga wax walba ay u tiiriyeen ilaahay subxaana wa tacaala waa uu guuleeyey mujaahidiinta way sii sikadeen maanta waxay ka korsadeen buurtii dheerayd oo loo yaqaanayey sooman halkii anteenooyinka ka taagan isgoyskii dheeraa oo ka shasheeyey buurtay sooman waxaa galabta ku cashaynaya oo ku shahcabaya ilaahayna ku xusaya mujaahidiintiisa rabaadka ku jira ayaa goobtaas taagan ilaahay cadowgiisina waa firdhay dhinaca kale saaka iyaduna waxay mujaahidiintu la wareegeen goobta loo yaqaano mubaax oo waa dhinaca ay wilaayada deriska kala tahay wilaayada islaamiga hiiraha ee shabeellada dhexe gaar ahaan degmada aadan yabaal ee tuulo u dhow oo la yidhaahda mubaax oo ka tirsan wilaayada islaamiga hiiraan ayaduna waxay soo gashay gacanta mujaahidiinta cadowgana waa laga didiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala baana ku mahadsan waa nasriga isdabajoogga oo ilaahay uuna siinayo ayna waajib nagu tahay ama ay dusheenna tahay inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahad celinno waana khudo sii deganayd u qorshaysan walaalaha mujaahidiinta ah ilaa haddana sidii loogu talagalay ugu socoto ilaahayna aan ugu mahad celinayno subxaanahu wa tacaala waa tahay sheekh guuleed waxaa jira qabaa'ilo xoolo ku wareejinayay mujaahidiinta muddadii uu dagaalku socday sideed u aragtaan arrinkaas bashiir qabaa'ishu xoolo keliya ma aysan wareejinaynin naf iyo maal intu way wareejinayeen qabaa'ishaasu waa u mahad celinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaalana u baryaynaa ilaahay adduunyadiinna ha idin barakeeyo diintiinna ha idin barakeeyo owlaaddiinna ha idin barakeeyo maalkiinna ha idin barakeeyo jihaadka maanta socda oo ka socda dhulka aan ku noolnahay ee loo yaqaano geeska afrika ama bariga afrika dagaalka socdo oo ay dagaalamayaan wiilashaas ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa in ay kor noqoto u dagaalamayo cidda sababta u ah bacd allaahi waa qabaa'isha soomaaliyeed ee muslimka ah ee kala duwan taageeradooda hadday tahay naf hadday tahay maal hadday tahay talo intaba ay ku leeyihiin waxay la shaqeeyaan walaalahood wiilashooda mujaahidiinta ay la shaqeeyaan way garab taagan yihiin waana ugu mahad celinaynaa goob kastoo ay joogaan gaar ahaan dhulka hadda la isku hayo oo lagu hardamayo siraaca xooga badan ka socda qabaa'isha ku nool aad baan ugu mahad celinaynaa cadowgu wuxuu taargadgaraynayaa ama uu doonayaa in qabaa'isha uu waxa wasakdaho uu aaminsan yahay uu ka dhaadhiciyo ama mararka qaarba uu ku been abuurto oo uu yidhaahdo ayagoo aan la jirin oo beentooda iyo baadilkooda lanu qabaa'isha soomaaliyeed waa qabaa'il muslimiina waa dad ahlu tawxiida a'immadii weyneed ama mujaahidiintii waaweynaa ee soo dagaalamay dadku abtirsada weeye waa dad ay wiilashooda dagaalamayaan waa dad wiilashooda dhiigooda u baxaya waa dadkaas muslimiinta ee shareecadooda iyo diintooda jecel waa dadka tijaabiyey diinla'aanta waxay taho arkay fahmayna waxa ay diinta tahay iyo amniga iyo istiqraarka iyo wanaagga iyo khayrka ilaahay shareecadiisa ay wadato haddii adduun la joogana xasilooni iyo nabadgelye ay tahay haddii aakhare la aadana ay tahay in ilaahay subxaana wa tacaala janno laga rajeeyo oo jannadiisii la fisho way fahamsan yihiin qabaa'isha soomaaliyeed ee qayb weynna way ku leeyihiin waana ugu mahad celinaynaa wax aan koobnayn oo tiro badan baan qabaa'isha soomaaliyeed u mahad celinaynaa ee waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunkiinna iyo aakhiradiinnaba ha idiin hagaajiya kulligeenna gomadaheenna xaqa allaha ku sugo alla subxaanahu wa tacaala maalin aan tabar yarnahay ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisa hana wada geeyo ugu dambeyn sheekhana sheekh guuleed maxaad ku soo gebagabaynaysaa waraysigan ay kula yeelanayso idaacadda islaamiga ee al-andalus waxaan ku khatimayaa idaacatu al-andalus iyo guud ahaan iclaamka mujaahidiinta dadaalka iyo juhuudda iyo muxuu ahaa sida ay ula siractamayaan ama ay ula loolamayaan cadowga ilaahay ee isu tegey ee naga soo horjeeda qaabka ay u muwaajahaynayaan waa idinkaga mahad celinaynaa halliicina alla subxaana wa tacaala adinkana ilaahay tabaaraka wa tacaala toogta ha idiin toosiiyo talada ha idiin toosiiyo khitaabkiina ha barakeeyo meelaha ay dadka muslimiinta iyo baahida u qabaan xagga iclaankana alla subxaana wa tacala ha idinku duwo hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wcalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuh aad buu umahadsan yahay sheekh guuleed abunabhaan waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan ayuu ahaa oo waraysigan gaarkaa siinayey idaacadda islaamiga al'andalus
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم barnaamijka dhuwaxa waraysiyada ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maxamed ciise ayaa soo jeedinaya waad mahadsan tahay walaalka tiro labaatameeye ka badan oo dadka reer khaza ah islamarkaana ku dhintay duqaymaha xiriirka ah oo tan iyo waaberigiisa saaka ay diyaaradaha maamulka yahuudda ka wadaan gudaha jiidda maanta oo ku beegneyd maalintii soddonaad tan iyo markii uu maamulka yahuudda jebiyey heshiiskii xabad joojinta ee ka dhexeeyey kooxaha muqaawamada ee ka diriraya xayndaabka khaza waxa uuna maamulka yahuudda howlgalo safmar ah oo dhanka cirka ah ku qaaday xaafadaha kala duwan oo dhaca magaalada khaza sida ay ku warramayaan ila caafimaad oo ku sugan gudaha magaalada khaza in ka badan shan iyo labaatan qof ayaa gelinkii dambe ee maanta oo keliya ku dhintay duqaymaha laayaanka ah mandiqada ugu badan ee martigeliyey duqaymahan ayaana waxaa ka mid ah deegaanka alqaraar ah halkaasoo ay ku dhinteen ilaa shan qof iyo mandiqada alnafaq ee dhacda magaalada khaza oo iyadana la diiwaangeliyey inay ku geeriyoodeen toban qof kadib duqaymo uu halkaasi ka geystay kayaanka munadamada dhakhaatiirta caalamiga ah ayaa dhankooda ka digay xaaladda jiidda khaza oo aad usii xumaan sababa ku aadan duqaymaha xadkabaxa ah uu halkaasi ka wado maamulka yahuudda munadamada ayaana tiri qidaaca khaza waxa uu qarka u saaran yahay inuu isku beddelo goobo khabuuro wadareed ah oo ay ku aysan yihiin dad falastiiniyiin ah iyo kooxaha u soo gurmaday sababa ku aadan howlgallada maamulka yahuudda iyo go'doonkiisa ku aadan in aan xayndaabka wax musaacadaad ah oo dambe aysan soo gelaynin dhanka kale waxaa weli sii siyaadaya xoogugallada ay kumanaanka yahuudda ah ku galayaan masaajidka xurmada leh ee al aksa oo maalintii shalay aheyd soo bilaabatay warbaahinta ka soo waranta daanta galbeed ayaa ku warramaysa in soddon kun oo ka mid ah kumanaanka yahuud ee lagu deegaameeyey magaalada alqudus ay maanta weerar xookugal ah ku soo qaadeen masjidka al aksa xili lagu guda jiro waxa ay yuhuudda ugu yeeraan maalmahooda ciidda ila wareeddo kale oo la hadlay warbaahinta aljaziira ayaa ku warramaya in kumanaanka yuhuudda ee tagrifalka kula kacaya masjidka al aksa ay waardiyeynayaan ciidamo kumanaan ah oo ka tirsan ciidamada maamulka yahuudda dhacdadan kadib qaar badan oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ee ku nool daafaha kala duwan ee caalamka ayaa muslimiinta cod dheer ugu baaqaya inay u kicitamaan dhanka masjidka barakaysan al aksa ayna ka difaacaan gabadfallada ay kula kacayaan yahuudda xaaqidiinta ah dadka u dhashay dalka suuriya ee barakaca ku ahaa dalka turkiga oo aad uga laabanaya dalkooda kadib markii uu dhacay nidaamkii al asad ee dalkaasi muddo taagdaraysanayey warbixin uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga ayaa waxa uu ku sheegay in dadka ka soo jeeda dalka suuriya ee barakaca ku ahaa dalkiisa ay aad ugu soo laabanayaan dalkooda kadib markii ay dimashik la wareegeen kooxaha kacdoon wadayaasha ah wasiirkan ayaa sheegay in dhowaan laba boqol oo kun oo suuriyaan ah islamarkaana qaxooti ku ahaa dalka turkiga ay dib ugu laabteen dalkooda si iyaga doonistooda kuwaasi oo markoodii horeba ka soo barakacayay dalka sababo ku aadan nidaamkii ka jiray
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
dowladda federaalka ayaa kaalmaha ugu hooseeya ka gashay qiimeyn caalami ah oo lagu sameeyey milatariga boqol afartan iyo shan dal waxa ay gashay kaalinta boqol afartan iyo labaad waxaana ka hooseeya oo keliya saddex dal taasoo muujinaysa halka ay ciidan ahaan maanta joogto dowladda federaalka waxaa ka waramaya farxaan dowladda federaalk oo marka loo eego caalami ahaan ku qiimaysan inay tahay mid liidata maamul ahaan iyo militari ahaan intaba ayaa kaalmaha ugu hooseeya ka gashay qiimeyn caalami ah oo lagu sameeyey militariga boqol afartan iyo shan wadan waxay gashay kaalinta boqol afartan iyo labaad waxaana ka hooseeya oo keliya saddex dal taasi ayaana muujinaysa halka ay ciidanka maanta ka joogta dowladda federaalk tani ayaa uga dhigan dowladda federaalk in markii saddexaad ay kaalinta boqol afartan iyo labaad ka gasho waxaa loogu yeero liiska awoodaha militari ee adduunka lana mid ah kaalimihii ay gashay sannadihii labada kun saddex iyo labaatankii iyo labada kun afar iyo labaatanka balse uun ay kala duwanaayeen saddexda waddan ee ka hooseeyey dadka oo dorosa ama la socda arrimaha militariga ayaa waxay tilmaamayaan in dowladda federaalka tayada ciidamadeedu ay in muddo ah meesha ugu hoosaysa uga jirtay liiska caalamka sanad kastana ay ahayd dalka ugu hooseeya awoodaha militari ee adduunka warbixintan ayaa waxay sidoo kale tibaaxaysaa in dowladda federaalka aysan haysan taangiyada gawaarida gaashaaman ee dagaalka madaafiicda iskood isuhaga diyaaradaha iyo maraakiibta wax burburiya dowladaha shisheeye oo ay ku jiraan maraykanka turkiga midowda yurub imaaraadka iyo ingiriiska ayaa taageerada ugu badan ku bixiya garab istaagga dowladda federaalk ee uu fadhigeedu yahay magaalada muqdisho awoodda ciidamada soomaaliya ee dowladda federaalk ayaa aad ugu tiirsan shisheeyaha ku sugan dalka oo ay ka mid yihiin howlgallada loogu yeero midowda afrika ee kumeel gaarka ah ee loo soo gaabiyo admis oo loo bedelay magaca awsom oo aan ilaa hadda si rasmi ah u bilaabin howlgalka ay ugu magacadareen la dagaalanka argagixisada oo ay ula jeedaan cid walba oo ku dhaqanta shareecada islaamka taasoo tilmaan u ah baylaha istiraatiijiyadeed ee ay wajahaysa dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud dadka falanqeeya arrimaha amniga ayaa sidoo kale tilmaamaya in heerka hoose ee dhanka ciidamada dowladda federaalk oo ay barbar socdaan ciidamada shisheeye iyo maalgelinta ay weheliyaan tababaridda ciidamada dowladda federaalk sannadihii lasoo dhaafay ay siinayeen shisheeyaha ku sugan dalka ayay khubaradu sheegayaan inay kala dhantaashay islamarkaana ay caqabad ku noqdeen howlgallada militari ee joogtada ah oo ay mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyaan degmooyinka iyo xarumaha ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalk iyo maamul la-aanta ka dhex jirta villa soomaaliya in ay sabab u tahay abuurisla'aanta ciidan adag oo u babacdhigi kara ciidamada shabaabulmujaahidiin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta caafimaadka waxaa soo jeedinaya doctor maslax
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد حلقة أنا عاو حنكو قادنينا ميراه بربرونيغا بربرونيغا أو سيدو كاللو يقانو سويت بيبا آه لاتين أهان أما afka qalaad ama capsicum loo yaqaano waa miro ka soo jeedo asal ahaan geedka capsicumka loo yaqaano barbarooniga waa qeyb muhiim ah ee- oo ka mid ah khudaarta cagaaran ee aadka loo isticmaalo dhadhankiisana waa khafiif ee midab ahaanna wuxuu u muuqdaa ilaa iyo dhowr kalar cagaar uu ku yimaadaa casaan ee jaalle orange iyo weliba buluug intaba uu ku yimaadaa miraha barbarooniga wuxuu bixiyaa faytamiino badan nafaqooyin badan iyo macdin badan oo aad iyo aad muhiim u ah jirka bani aadamka halkan waxaa ah ee faytamiinada uu bixiyo waxaa ka mid ah vitamin c ayaa ka mid ah vitamin a ayaa ka mid ah vitamin b c ayaa ka mid ah vitamin e ayaa ka mid ah vitamin k ayaa ka mid ah vitamin b9 ayaa ka mid ah ama folate ee macdinta uu bixiyo waxaa ka mid ah ee aad iyo aadka muhiimka u ah potassium ayaa ka mid ah iyo calcium ayaa ka mid ah runtii marka intaasoo vitamini iyo macdin ayuu bixiyaa haddaba marka faa'iidooyinkii inoo leeyahay waxaa ka mid ah ee lambarka koowaad wuxuu caawiyaa awoodda jirka ama immune systemka wax loo yaqaano ayuu xoojiyaa sababtoo ah waxaa ka mid ah vitamin c kaasoo la dagaalama infekshanada iyo bakteeriyada soo weerara jirka bani aadamka qodobka labaad wuxuu hormarayaa eh, vitaminada oo sokorta u fiican sida colligenka vitaminada la yidhaahdo lafaha iyo ilkaha iyo dhammaan ayuu hormaraya maadaama eh, calcium iyo potassium ay ku jiraan wuxuu u fiican yahay marka colligenka iyo vitaminada oo lafaha calciumka iyo macdinta ayuu dhammaan bixiyaa qodobka saddexaad wuxuu ka hortagaa anemiyada ama dhiig la-aanta waxaa ku jira maadada ironta ah taas oo aad iyo aad ugu fiican xagga dhiig la-aanta dadka sheegta qodobka afaraad wuxuu hormariyaa ilmaha uurku jirta ah maadaama aan sheegnay inuu ku jiro vitamin b 9 ama folate inuu ku jiro maado badan oo wuxuu bixiyaa markaa u fiican uurjiifka cunuga hooyooyinka uurka leh qodobka shanaad wuxuu caawiyaa miisaan dhimista wuxuu uu aad iyo aad ugu yaryahay ee kalooriga xagga carbohydrateska ama tamarta waxaa la dhihi karaa zero fat waay yacni wax dufan uu leeyahay ma laha wax tamar uu leeyahay ma laha wax nafaqo badan uu leeyahay ma laha saas daraaddeed marka waxaa waaye weight loss ayuusa miisaanka ayuu aad u dhimaa sababtoo ah zero fatka iyo zero calory iyo zero carbohydrateska darteed ayuu u dhimaa miisaanka marka aad iyo aad buu miisaanka u dhimaa qodobka lixaad wuxuu hormariyaa dheefshiidka sababtoo ah waxaan sheegnay inuu leeyahay qolfoof badan iyo fiber badan iyo duf badan inuu leeyahay marka aad iyo aad buu wuxuu ugu fiican yahay dheefshiidka qodobka toddobaad ee wuxuu bixiyaa sunta jirka ku jirta ama cuntooyinka la isticmaalo sunta ay xambaarsan tahay ayuu jirka ka soo saaraa waxaa ku jira maadooyin la yidhaahdo cabsantin iyo faloxantin iyo leutinin kuwaas oo marka ka soo saara sunta jirka uu isticmaala ama dheefshiidka ama jirka ama maadooyin sumaysan qofka hadduu isticmaalo si degdeg ah ayaa waxay u soo saaraan barbarooniga iyo maadooyinka ku jira awood qodobka toddobaad wuxuu ka hortagaa caabugyada ku dhaca maqaarka sida infekshanada maqaarka ku dhaca burooyinka finanka cudurrada kansarka iyo dhammaan allergic diseaseska waxyaalaha loo yaqaano skiinka ku dhaca maqaarka ku dhaco ama falcelinta ku sameeya maqaarka ayuu dhammaan u fiican yahay qodobka sideedaad wuxuu ilaaliyaa neerfaha systemka neerfaha si guud waxaa ku jira naanay qeyb badan oo ka mid ah b group vitaminska maadaama markaa vitaminadaas ay ku jiraan wuxuu wax badan ka caawiyaa nervio systemka systemka shaqada ee neerfayaasha ee maskaxda iyo dimenshiaha cudurka loo yaqaano maskaxda oo qofka degta ama niyadjab qofka u yimaada ayuu daawo u yahay xagga neerfayaasha qodobka sagaalaad wuxuu hormariyaa habdhiska neefmareenka sababtoo ah waxaa ku jirta maadada botassiumka iyo manganiis oo ka mid ah trace mineralska mineralska macdinta yaryar iyo vitamin c-ga kuwaasoo dhammaan u fiican cudurrada neefmareenka sida asma cudurka loo yaqaano neefta sida infekshanada ku dhaca sambabada biyaha ama malaxda gasha sambabada iyo cudurrada la midka ah oo ku dhaca dhammaantood neefmareenka ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay qodobka tobnaad wuxuu wareejiyaa isku socodka dhiigga sababtoo ah waxaa ku jira maadada fosforoska ayaa aad iyo aad ugu badan saas daraaddeed marka waxay ka hortagtaa xinjirta dhiigga iyo khataraha uu imaan karaa cudurrada ku dhaca dhiigga ama qulqulka dhiigga sida stroga dhiiga oo ku fura maskaxda ama wadnaha oo istaaga intaa in la mid ah ayuu u fiican yahay qodobka kow iyo tobnaad wuxuu dheelitiraa jawiga maskaxda vitamin b c ayaa ku jira kaasoo caawiya maskaxda wax badan oo ka mid ah iyo maadada loo yaqaano serotaniinka oo ka qayb qaadata farxadda maskaxda runtii maadadan cuntooyinkan laga helo sida barbarooniga iyo maadooyin kaloo la mid ah isticmaalka qofka badiya wuxuu ka helaa yacni maskaxdiisa inay firfircooni hesho maadaama cudurka dimenshiaha u fiican yahay aan dhahnay serotoniinka marka farxad ayuu maskaxda siiyaa iyo maadada kaleo norfenarin la yidhaahdo labadaba aad bay u firfircoonile marka wuxuu u fiican yahay jawiga maskaxda iyo maskaxda inuu firfircooniyo qodobka kow iyo tobnaad wuxuu leeyahay sokor yar oo markaasi low glycemic acid la yihahdo sokor yar uu leeyahay saas daraaddeed marka dadka sokorta qaba wax dhibaato ah kuma sameeyo low calory ama sokor yar uu leeyahay saas daraaddeed way isticmaali karaan iyadoo waxba lagu dareen sidiis ayay ku isticmaali karaan qodobka labiyo tobnaad wuxuu u fiican yahay aragga indhaha waxaa ku jira maadada carotenoids la yidhaahdo ama beta carotin la yidhaahdo lutiin iyo maadooyinkaasaa ku jira kuwaasoo horumariya wax badan caafimaadka indhaha ka hortaga xaaladaha indhaha la soo dersa caadka indhaha ama biyaha indhaha ku furma ama caabugyada indhaha ku dhaca dhammaan ayuu u fiican yahay qodobka labaiyo tobnaad wuxuu yahay antioxidant waxa la yidhahda ama awoodda jirka difaacda oo ka hortagta taas oo la dagaalanta waxyaalaha jirka soo weerara ama ha ahaadaan virusyada ama bakteriyada ama jeermisyada kale fangalka iyo barasiteska waxyaalaha la midka ah ayay aad uga hortageen antioxidant power house ah oo waxaa la yidhaahdo yacni waa awood badan oo ka hortagta waxyaalaha jirka soo weerara ayuu leeyahy barbarooniga qodobka saddex iyo tobnaad wuxuu leeyahay low in colory sida aan soo sheegnayba tamar yar ayuu bixiyaa ee saas daraaddeed marka cudurrada macaanka lidiga ku ah oo dhammaan macaanka ku kora sida sokorta iyo mataqaanaa kolesteroolka ee dhiigkarka cudurrada kale oo ku dhaca caloosha wax allaale wixii kalori badan ku kora ama cudurrada ku soo kora dhammaan ayuu u fiican yahay miisaanka ayuu dhimaa low color ayuu leeyahay nafaqooyin fara badan ayaa ku jira saas daraaddeed marka aad iyo aad ugu fiican yahay dadka cayilan khaasatan dadka oo cudurrada raaga qaba sokorta dhiikarka keliya xanuunka qaba dhammaan wuu u fiican yahay qodobka saddex iyo tobnaad wuxuu caawiyaa haweenka uureyda ah sababtoo waxaa ku jiraan dhahnay maadada folateka ama vitamin b nine kaas oo wax badan ka mid ah caawiya horumarka ee urjiifka hooyada uurka ku jira sababtoo ah wuxuu bixiyaa folate acid isku dheelitira dhammaan hormoonada iyo vitaminada ka maqan cuniga iyo hooyada intaba barbarooniga qaab cunistiisa waa sidan waxaa la cuni karaa hal ilaa iyo laba xabo maalintii oo dhexdhexaad ah noociisa dhexdhexaadka ah waxay marka guud ahaan u fiican tahay ama ay ka caawin kartaa qofka ama uu faa'iido badan u leeyahay dadka intooda badan oo xanuunada raaga qaba ama dhiigga dhalaala qaba oo xinjirta ayuu soo celiyaa ama cudurrada infekshanada maqaarka qaba ayuu si guud ugu fiican yahay marka hal ilaa iyo laba xaba ayaa laga isticmaali karaa wax dhibaato ah oo cillad ah oo keenaya ama ku sugnaadayna ma jiraan aad iyo aada u mahadsantihin
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير
guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhuwaxa waraysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم